wasiir aad baad u mahadsan tahay fursadaadna siisay marka hore waxaan doonaya bal inaad si yaro kooban noogu sheegto safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo sacuudiga war-saxafadeed baad soo dirteen in aad la kulanteen mas-uuliyiinta ugu sarraysa sacuudiga bal ujeeddadaad sacuudiga loo tegay waxay ahayd marka hore si kooban iigu sheeg waa hagaag cabdi casiis waad mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidaad u sheegtay iyo wafdi uu hogaaminayo waxaan joognaa dalkan sacuudiga waxayna ka dambeysay martiqaad uu madaxweynuhu ka helay boqorka sacuudiga waxaana ujeedadu ay ahayd in laga wada hadlo xiriirka labada dal isla markaasna sida aad ka akrisayba aan qiyaasay inaad ka akrisay war-saxaafadeedka madaxtooyada soomaaliya ay soo saartay waxaan halkan ku aragnay oo madaxweynaha qaabilay boqorka dalka sacuudiga oo maanta qado weyn u qaaday mas-uuliyiin sarsare oo sacuudiya ay kasoo qaybgaleen diga soomaalidana uu fadhiyo lagu mati qaaday waxaa kaloo is arkeen amiir kale dhaxalka boqortooyada sacuudiga oo madaxweynaha kusoo booqday qasriga degan yahay ugu yimid oo isagu halkan isku qaabileen wasiirka arrimaha dibadda ayaa kamid ahaa mas-uuliyiinta aan is aragnay waxaa kamid ahaa sanduuqa horumarinta sacuudiga marka mas-uuliyiin fara badan ayaan is aragnay runtiina waxay ahayd booqasho xilli ku habboon kusoo aaday si aad ahna ay u qiimeeyeen dadka sacuudiga iyo iyo boqortooyada markaas soomaalida soomaalida adduunka o dhan waxay indhaha ku hayeen safarkan madaxweynuhu ku tegay sacuudigu waxaana la dabcan dadku isweydiinayaan mowqifkii soomaaliya ee xiisadda khaliij ka taagan inuu wax iska bedeleen iyo in kale marka maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas
arrintaasi cabdicasiis arrin laga soo gudbay ayay ahayd waxaa hadda laga wada hadlaya waxa weeye waxa soo socda wixii lasoo dhaafay maaha wax laga sheekaysanayay marka sida labada dal ay isu kaashan karaan dhinacyada iska kaashan karaan dhinacyada sacuudigu gacan naga siin karo boqortooyadan oo dalkeenu hadda dal dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalad adag isaga jira horumarka aan isla samayn karno oo gacan naga siin karo sacuudigu ayaan ka wada hadalnay taasna runtii aad iyo aad ayaan isugu fahmnay xiriirka labada dalna uu usii xoogay marka waxba mowqifkii soomaaliya dhexdhexaadnimada oo dhinaciina isbedel ku yimid ood sacuudiga la wadaagteen ma jiraad leedahay taas mawduucba ma ahayn waa gartay wasiirro waxaa jiray dowladda soomaaliya ka tirsanaa oo sacuudiga booqday markii dowladda soomaaliya go-aanka ay ku dhawaaqday dhexdhexaadnimada sida aan ka helnay xogtana wasiiradaasi iyo weliba saraakiilka agdhowa waxay noo sheegeen sacuudiga wakhtigaasi ay aada uga cadhoodeen go-aanka soomaaliya ay ka qaadatay arinta khaliijka safarkiinan iminka maadaama madaxweynihii meesha tegay madaxdii sacuudiga isla aragteen maxay idinla wadaageen oo ku saabsan mowqifka qaadata iyo aragtidooda ku wajahan mowqifkaas
cabdisalaam cabdi casiis shariirka waa fadhiyey madaxdana waan ka wada hadalnay qaar badanna waa fadhiyey qaar kalena madaxweynaha galay oon iska wareysanay wasiirka arrimaha dibadda waqti badan baan isla qaadanay boqorka waan wada fadhinayba intii madaxweynaha wada hadlayeen meesha mawduucu ma ahayn soomaaliya mowqifkeedu muxuu yahay iyo maxaa iska bedelaya iyo ma ahayn mowqifkeena sacuudiga horey u ogaayeen horeaan uga wada hadalnay kulamadeena hore ee muqdisho ka dhacay bay ahaayeen kuwaasi marka mawduuca maanta laga wada hadlaya wuxuu ahaa sidee laisu kaashanaa sidee la isugu soo dhawaadaa sidee looga sii wanaagsanaadaa xiriirkeena awalba xoogga lahaa marka wuxuu ujeestay inuu kaalmeeyo dowladda soomaaliya gacanna siiyo annaguna waan ku faraxsannahay dhinacaan iska kaashan karnana waan iska kaashanay waa tahay yuusuf waxaa jirta in madaxweynuhu markii la doortayba sacuudiga safarkii ugu horreeyay ku tegay ay dowladda sacuudigu ballanqaad lacageed samaysay laakiin sida wararkan ku helnay ballanqaadkaasi waxaa soo dhex galay mowqifkii soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadnimada oo ay sacuudigu ka cadhoodeen iminka ballanqaadkii hore loo ballanqaaday dowladda sacuudigu iminka diyaar ma u tahay inay ballanqaadkaasi iyo lacagihii ay boohday soomaaliya siiso cabdi casiis caro iyo wax lamid ah socdaalkan kuma saabsaneen sawiradaad ka garan kartaa haddaadan xataa xogtii dhegaysan statementyada meelaha kasoo baxay ayaad ka garan kartaa waxaad ka garan kari doontaa marka howlahan ka wada hadalnay ay bilowdaan oo aan wakti fog ahayn marka waxa weeye sida aan kugu sheegay u qaadataan jecelahay xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay dhinacyadaas kala duwan ayaa laga wada hadlay isfaham qurux badan ayuuna ku dhammaaday martiqaadkii iyo ra'yigana waxaa lahaa boqortooyada sacuudiga marka xiriirkeenu maaha wax maalin iyo kusaabsan maaha waa tahay waxaad war-saxaafadeedka aad soo dirteen ku qorteen in madaxdu ay ka wada hadleen arrimaha mandiqada ka taagan mandiqadana dabcan waxaa jirta xiisad u dhexaysa isbahaysigan sacuudiga iyo imaaraadku ay hogaaminayaan iyo qadar oo dhinaca soomaaliyana waan ognahay mowqifkiina sidaad sheegtay inaad weli ku adkaysanaysaan maxaad iska tiraahdeen xiisadaasi sacuudiga iyo imaaraadkii oo isku dhinaca iyo qadar oo dhinaca kalea
annagu xoog iyo ayaan iswadaarsanayna maahane maxaad mowqifyo iyo mowqifyo cusub oo la qaadanayay lagama wada hadlaynin waana ereygaas waa dhowr jeer nagu soo celisay laakiin waxaan malaynaya hadalkeegu inuu cad yahay su-aashu waxay tahay maxaad ka wada hadasheen waxaan ka wada hadalnay iskaashiga labada dal waxaa ka wada hadalnay horumarinta xiriirka labada dal waxaa ka wada hadalnay xoojinta labada dal xiriirkooda marka dhinacyadaas ayaa wada hadalkeenu ahaa kulligoodna runtii isfaham wanaagsan inuu ku dhammaaday hadda waktiga ayaana sheegi doona isfahamkaas maaragtay marka ficil loo bedelo wakti aan fogeen waa tahay dhinaca soomaaliya haddaan kaa weydiiyo kolley madaxweynihii baad la socotaa soomaaliyana maalmihii dhowrkii cishe lasoo dhaafay waxaa saameyn weyn ku yeelatay xiisadan khaliijka ka taagan oo maamul goboleedyo ayagu ku dhawaaqay inay taageersan yihiin dowladdii soomaaliya iyadoo mowqifkeeda way ku celisay toddobaadkii hore maxaad nagaga biirin kartaa dhinaca dowladda xiisada arintan khaliijka ka taagan saamayntii soomaaliya ku abuurtay
waxaan dhihi karaa saas cabdilcasiis horta cadooyinkan ugu dambeeyey ee hadda cadaaday iyo arrimahaas iyo annagu aan soo marnayn mas-uuliyiintii dalka joogay ayaana ama ku howlan sidii nabadda loo ilaalin lahaa sidii sharciga loo ilaalin lahaa sidii isfahm dadka looga dhex abuuri lahaa xildhibaano baarlamaan ka tirsan ayaa tegey marka dhankaas waxa weeye arrimahaas hadda ugu dambeeyey ma raba inaan dhex galo oo xogteedii ay iga kala dhiman tahay laakiin laga yaaba inay kala dhiman tahay dhowr madaxweyne ayaa jira dhawaanahan oo ku dhawaaqay mowqif siyaasad ah oo siyaasadda arrimaha dibadda ah oo ka duwan midda dowladda federaalka wax qarsoodiya maaha wax la qarin karna maaha laakiin waxaa jira adduunka sharciyad iyo nidaam baa jira dowladda federaalka waa la yaqaanaa howsheedu waxay tahay dastuur ayaa wadanku lagu shaqeeyaa qof waliba xilka uu hayo mas-uuliyaddiisu dastuurkaas ayay ku caddahay marka mas-uuliyadda federaalka ayaa ah in maaragtay arrimaha dibadda ay tahay dowladda federaalka ah waxa ay maamusho ama ay go-aamiso
waa tahay arrinta dowlad goboleedyadu ka hadlayaan ma aha arrin dastuurku u fasaxaya ma aha waxa weeye in la wada tashado in talo la keeno in haddii go-aanka dowladdu qaadatay aanu aad loogu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ba la hayo dowladda federaalka si sharciya iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyey ayaa jira laakiin haddii dowlad goboleed waliba dowladdu raba heshiis la galo ama dowladdu raba dagaalku qaado hadda markaa ma nihin marka taas waxay ila tahay inaan soo caqli celino aan shaqno dastuurkan aan u hoggaansanano waa tay laakiin dowlad goboleedyadu iyaguna war-saxaafadeedkay soo saareen waxay ku sheegayaan in arintan ay faraha ka sii baxayso oo walaac ka muujiyeen dowladdiina ay leeyihiin waa inay faragelinta joojisaa eedaynta iyagu idiin soo jeedinayana faragelinta maxaad ka odhan lahaydeen
cabdicasiis annagu dastuurka maanaan jebin haddii la keeno caddaynna markaas annaga khalad ka leh laakiin waxa laga wada hadlayaa waxa weeye maxaa laysku hayaa yaase ishaya waxaa ishaya madaxweyne dowlad goboleed inta baxay caasimad kale booqday soomaaliyana kasoo horjeeda markaas waxa weeye xukuumadda federaalka ah ama dowladda federaalka baan idhaahdo waxay madaxweyneyaasha gobolada u qiran tahay inay yihiin mas-uuliyiin heerkooda ka taliya dagaalkooda ka taliya dowladda federaalka ah la-aantood aanay socon karin u dhega nugul tala ka dhegaysanaysa haddii wax khaldan yihiin in la saxa diyaar u ah oo ka wada hadlaan laakiin mas-uuliyadda nasaarani ma ahan xilligii waa laga soo gudbay maxaa la yidhaahdaa mas-uul kasta uu siduu rabo u hadli jiray waxaan samaysanay dowlad waxaan samaysanay dastuur dastuurkaas ayaan ku kala baxnaa waxaan leenahay maxkamado marka waxay ila tahay dowlad goboleedyadu iyagoo mas-uuliyadooda leh iyagoo sharaftooda leh inay dowladooda federaalka ah oo ay saaxiibada yihiin oo ay wada shaqeeyaan oo ay ka tirsan yihiin wixii talo ah iyo wixii dhaliil ah laysu soo jeediyo ma aha inaan idaacadaha ka maqalno markii ugu horreysay oo ra'yi naga duwan ay qabaan inaan midba marka ka dhegaysano waxaan malaynaya in laga qurux badan yahay taas sharciyada iyo shacabka soomaaliyeed ayaanu deynaya waa ta ugu dambayn marka maxaa dowladda u qorshaysan mar haddii maamul goboleedyadii ay dowladdii ku eedaynayaan inay faragelinayso oo maamuladoodii ay duminayso kana shaqaynayso sidii loo dumin lahaa haddii la kala aragti duwanaaday iminka xaalku muxuu noqonaya madaxweyne farmaajo adag joogtaa maxaa u qorshaysan madaxweynaha markuu soomaaliya ku noqdo
madaxweynaha ma ag jooga mas-uuliyiinta dalkan ka mid ahay madaxweynahana waa madaxweynaheennii oo dalkao dhan wafdigii madaxweynahaad la socotaabaan ka wadaa waxa weeye cabdi casiis dalkan hal isteerin ayuu leeyahay hal hogaamiye ayuu leeyahay in lix madaxweyne iyo toddoba madaxweyne isteerinka isla hayaan ma aha in nin waliba ra'yigiisa ama danihiisa uu fiiriyo ma ahan doorashaa dhacday doorashaa dhici doonta taasaa lagu kala baxaa xukuumadaa jirta baarlamaanaa jira la xisaabtamaya waxaa jira aqal sare oo dowlad goboleedyadu iyagu keeneen oo ay lagu soo doortay halkaas marka si nidaam iyo sharciyad iyo dowlad iyo hal madaxweyne iyo hal dowlad iyo iyo intaasoo stakeholder ama maaragtay dadka wax ku leh qaranka oo mas-uuliyadda qayb ka haya ra'yigooda anigu hadda xukuumad ayaan ka tirsanahay halkan ayaa jooga hadday go-aan gaarto sharciga noo yaalla waxa weeye inaan go-aankaas ku shaqeeyo haddaanan xataa codka dhiiban oo aanan joogin anoo fadhiya codka haddaan diidanahay oon diido waxaan ku khasbanahay inaan ka shaqeeyo ama aan ku shaqeeyo go-aankii xukuumaddu qaadatay amaan iscasilo oo markaa kadib aan cambaareeyo wixii ay ay sameeyeen laakiin haddii nin waliba aniga waxay ila tahay yidhaahdo waxay ila tahay kuma soconayso sharcigu yahay iyo waxa qofka awoodiisu tahay ayay ku soconaysaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay mudane yuusuf garaad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo khadka skaabka iigu warramayay isagoo ku sugan dalka boqortooyada sacuudi arabiya yuusuf aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga